wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka soconayo deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii san al-shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaaday saldhigyada ciidanka dowladda iyo kuwa
dagaal culus oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa haatan ka socda masjid cali gaduud ee gobolka shabeelle dhexe
wararka saaki naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanka masaajid cali guduud ayaa ku waramaya in al-shabaab saaka deegaankaas ay ku qaadeen weerar qaraxyo ku bilowday kadibna ay xigeen dagaal toosa oo dhex maray ciidamada dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday
war degdega kooxda ayaa weerar culus subaxani ku qaaday deegaanka masjid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe dagaal aad u culus ayaana halkaasi ka socda
tan iyo saakay markii ay soo baxeen wararka sheegaya in weerar cagmarin ah ay ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin kula jarmaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalka ah ku lahaayeen magaalada masaajid cali gaduud ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale la wareegitaankii deegaanka geelgub waxa ay saakay warbaahinta muqdisho weerarkan u tabinaysaa si ka duwan maalmihii lasoo dhaafay maadaama masaajid cali gaduud uu u dhow yahay magaalada cadale halkaas uu maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa xasan sheekh maxamuud baraha bulshada ayaa dhacdadan si aadan looga hadalhayaa ku dhowaad toban kun oo boosti amaba dhigaalo oo la xiriira dhacdadan ayaana saakay baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka keliya lagu soo daabacay in ku dhowaad toban kun oo dhigaalo ah keliya facebook saakay lagu soo daawaco oo la xiriira weerarka masaajid cali gaduud waxa ay ka dhigan tahay sida weerarkii cagmarinta ee saakay ka dhacay deegaankaasi uu saameyn u leeyahay arinta saameynta ugu xoogan ku keeni kartana waxaa lagu sheegay in masaajid cali gaduud ay ahayd magaaladii ugu horeysay ee uu xasan sheikh oo la dagaaleedkiisii labada kun labaiy labaatankii uu ka bilaabay maantana in iyadiiba dib ay ula wareegeen xoogaga mujaahidiinta al-shabaab oo halkaasina saakay laga eriyey ciidanka dowladda federaalka inta badan warbaahinta saakay kuma aanay mashquulin khasaaraha ka dhashay weerarkaas balse waxay xoogga saarayeen in ciidankii dowladda federaalka ee halkaasi joogay ay isaga carareen haddana qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada cadale sidoo kale warbaahinta muqdisho oo ay ku jiraan kuwa madax bannaan waxa ay tabinayaan in deegaanka geelgubna sidoo kale ay isaga carareen ciidankii dowladda federaalka si kastaba alkataa'ib ayaa ah maanta warbaahinta keliya ah ee laga sugayo natiijada rasmiga ah ee ka dhalatay wixii saakay ka dhacay masaajid cali gaduud hadday ahaan lahaayeen sawirada la wareegitaanka ciidanka mujaahidiinta iyo sidoo kale warbaahinta qeybaheeda kala duwanna dabcan waxa ay helayaan xogo la xiriira la wareegitaanka mujaahidiinta saakay masaajid cali gaduud iyo sidoo kale geelgub maadaama dadka deegaanka ay inta badan saakay qaraabadooda iyo dadka tolkooda ah ee ku sugan muqdisho ay la xiriirayaan kuna wargelinayaan in saakay deegaankooda uu isbeddel maamul ka dhacay